bismillahi raxmaan raxiim jacfar waa mahadsan tahay adiga iyo bahda v o a walaalow qaban qaabadii ugu dambeysaan ku jirnaa shirka dhici doona tobanka iyo koob iyo tobanka bisha oo arbacada iyo khamiista ah haddii alla idmo wufuudii soomaaliya qaarna waa timid qaarna insha allah afar iyo labaatanka saaca soo socota ayayna soo gaari doontaa haddii alla idmo waxaanan annaga iyo dawladana marti gelinaysa ee u k iyo u s oo iyaduna shirka kamid ah dadka mas-uuliyiinta ka ah aan isla wadnaa inaan isla diyaarino qodobadii ugu dambeeyey iyo qoraaladii shirka kasoo bixi lahaa diyaarintooda aan hadda ku guda jirnaa marka bal haddaad mid iyo laba nooga taabato ajendayaasha ugu waaweyn ama qodobada ugu waaweyn ajendaha ee shirkow muxuu yahay waxaa afar qodob ayaa ugu muhiimsan kulanka qodobka koowaad wuxuu yahay in arrimaha amniga looga hadlo qodobka labaadna wuxuu yahay kobcinta dhaqaalaha iyo dib u soo nooleynta dhaqaalaha dalka in looga hadlo qodobka saddexaadna wuxuu yahay siyaasadda iyo dib u eegista dastuurka iyagana waa qodob kaloo muhiima kan afaraadna wuxuu yahay qaabkii aan annaga iyo beesha caalamka afarta sane soo socota haddii allaydmo aan u wada shaqayn lahayn in aan aan ka heshiino intii oo dhanna hadda aragti cad ayaan ka haysanaa mid walba ka dawlad ahaan wixii aan meesha la tegi lahayn dabcan dadka aan hor imaanayno ilaa iyo afartan meeyo dawladood iyo hay-ado caalamiya isugu jira iyagana aragti ay ka haystaan qodobadaas mid walba marka waan ka hor fadhiisanaynaa insha allahu tacaala an ka wada hadlaynaa maadaama shirkan aanu ahayn kii ugu horreeyeyo noociisa ah oo dowlad cusub marka ay waddanka timaadaba sidan oo kale shir caalami ah loo qabto maxay tahay hadda natiijada laga filan karo shirkan oo uu kaga duwanaan doono kuwii noociisa ahaa ee isaga ka horreeyey waa runta su-aal muhiima waxaan isleeyahay waxa ugu muhiimsan oo uga duwanaan doono waxay tahay horta intaad og tahayba doorasho ayaa dalka ka dhacday isbeddel ayaa yimid hoggaan cusub ayaa dalka yimid fursad weyn ayay u tahay hoggaankaas in adduunka sida u sharaxeen waxa ay rabaan inay aragtidooda ay tahay inay dalka ka qabtaan in haddana beesha caalamkana ay sidoo kale u sharaxaan islamarkaasna hiilo siyaasadeed iyo mid dhaqaalaba ay ka helaan marka waxay siinaysaa fursad ah in afarta sano ee soo socota wixii marka hadda lagu heshiiyo in lagu wada shaqeeyo haddii alla idmo intaa waxaa dheer in ay jiraan qodobo la taaban karo oo soomaalida wax weyn u tari doona oo kasoo bixi doona oo ay ka mid tahay in ciidanka amisom ciidankeenana loo dhisi doono amisomna aan rajeynayno in labada kun iyo sideed iyo tobanka wixii ka bilowda la yarayn doono ilaa marka dambe amniga aan annaga gacanta ku dhigno inaan ka hadlayno inaan helno sidii wadnaqabateynta xagga hubka soomaaliya saaran looga qaadi lahaa deybanka soomaaliya lagu leeyahay in la cafiyo in la taageero ahamiyadaha ku cad qorshaha horumarinta qaranka ee dalka siyaasadana aan la nimaadno wadadii aan ku gaari lahayn doorasho qof iyo cod ah labada kun iyo koob iyo labaatanka haddii alla ayaa looga hadli doonaa in qodobada meesha kasoo baxay sidii loo maalgelin lahaa in badan oo kamid a maalgelintaasna annagaana laga rabaaba inaan la nimaadno in badan oo na lagu taageeri doona haddii alla laakiin dhaqaalaha masalan qodobada hadda noogu muhiimsan oo halkan aan la imaanayno waxaa kamid a cadinta lagu leeyahay deynta deynta lagu leeyahay soomaaliya iyadaa nooga muhiimsan maanta shilimaad nala siiyo maxaa yeele haddii taasna laga cafiyo waxaan xaq u yeelanaynaa inaan lacag kale soo amaahan karno
ugu dambeyntii ma jiraan shirar kale oo ka baxsan shirkaas tobanka iyo koob iyo tobanka dhici doona madaxda dowladda soomaaliya matalaysa ay la qaadanayso madaxda wadamada kale ee ka qeybgelaya shirkaasi
waxaa jira kulamo aada u badan oo madaxweynaha jamhuuriyadda uu la qaadan doono madaxda kale dalkan ee kasoo qeybgalaysa shirka oo ay ugu horeeyaan madaxda dabcan dalkan aan martida u nahay iyo ilaa iyo dee wadamo aada u fara badan iyo hay-adaha aada u fara badan a imaanaysa imaanaya insha allahu inuu la kulmo ayaa ku jirta jadwalka waxaa kaloo jira kulamo gooni gooni ah oo dhinac socda kulanka weyn oo ah tusaale ahaan mid ku saabsan ganacsiga iyo ganacsatada soomaaliyeed ay iman doonaan mid ku saabsan gurbajoogta iyo bulshada rayidka ah iyagana natiijooyinaa kasoo bixi doona haddii alla idmo ganacsatada iyo gurbajoogta iyo bulshada rayidka ah kaalintaay ku leeyihiin gurjidka dalka